xukuumad tayo leh oo kooban la dhiso laakiin waxaa dhacday xukuumaddii la dhisay inay noqotay tii hore mid kasii badan baba taasoo aan ahayn wax sax ah maxaa yeelay baarlamaanku waa madaxweynihii stateka waxaa kula hadlaya inta badan waxaa fiican inay noqdaan wax sax ah sababta ugu weyn marka waxaa waaye ii sheeg xukuumaddii lagu ballamay oo uusan dhisin waxaa kale balance oo awood qaybsiga beeraha oo uu aada uga xadgudbay waxaa arkaysaa beel saddex xubnood ku leh baarlamaanka beel kalena saddex ay ku leedahay xubnood oo hal wasiir ay leedahay tan kale ee saddexda xubnood kulena wasiir iyo wasiir dowlad iyo wasiir ku-xigeen la siiyo ma saddexdaa saddex ka badan waxaad arkaysaa hal wasaared oo hal beel isbar saaran yihiin wasiir dowlihii iyo wasiir ku-xigeenkii hal beel islah wasiirkii iyo wasiir dowlihii iyo hal beel islah waxyaabo badan oo khaladaad aha aa ka dhex muuqda xukuumadda uu soo dhisay madaxweynaha ma garan wallahi xildhibaanada aqlabiyadooda toddobaatan sideetan arrintan way kasoo horjeedaa balansiga laakiin madaxweynaha wixii uu kula ballamay xildhibaanadu ka baxay marka number adiga toddobaatan sideetan gaaraya ayaa arrintan kasoo horjeeda waana la arki doonaa maalinta waad arki doontaa hadduu ilaahay idmo inay martay in kale arrintaas ma marnaba lagama yaabo in baarlamaanka arrintaa ay marto maxaa yeelay qaabka ay wax u dhisan yihiin ah qaab khaldan ah ma aha maogtahay xukumad la dhisay inay stateka iyo dadka ku noolaa ay duin kala geliso beero qoorta iyo isu geliso sax maaha haddiiba laba beelood oo isku mid oo saddex xildhibaan iyo saddex xildhibaan kule baarlamaanka tiradii golaha wasiirada ay ku kala badan yihiin waa dareemi kartaa meesha dhibka ka imaan kara oo uga imaan karay